أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu awalan lihiin manhaj online idaacadiisa gudbiyaan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كدب موضوع انه وحكوسة بسنة مانتا بشهر رمضان او اه موسم اما مناسبة آخر للا حريريي oo dadka muslimiinta ah ay u habboon tahay munaasabna u tahay inay ka faa'iideystaan sheekheenna sheekh cabaad ah allah xafidee madwiye ayuu soo saaray uu cunwaanka noocaas kale u sameeyey shahru ramadaana mawsimun ukhrawiyun falyaqtanimhu lmuslimuun insha allahu isagaan guud ahaan ku dhex jiri doonaa kamana baxayna haddii a la yidhaahdo laakiin intaanan kelimadda bilaabin waxaan rabay inaan dadka walaalaha ah ay dhegaysanaya iyo inta kelmaddaydu ay gaari doontaba aan ku baraarujiyo arrin cusub oo nagu soo korortay oo ah dhibka ka dhacay magaalada hargeysa suuqeeda ee gubtay allaha ciwad khayr qaba ugu bedelo allaha dhibka u fududayo dadka walaalaheenna ee dhibka uu soo gaaray xanuunka waan la qaybsanaynaa walaalaha muslimiinta meel kastay joogaanna way dareemayeen xanuunkaas waxaan isu dardaarmaynaa inaan ducada badinno in alla uu dhibkaas u fududeeyo annaguna aan isxilqaanno oo wixii taageero ah ee aan ka geysan karno dhibka meesha ka dhacay aan ka geysanno oon ku dadaalno wax alla wixii aan awoodno dadka muslimiinta ah oo dhibku soo gaaray sidii kurbada looga faydi lahaa oo dhibka looga khafiifin lahaa waa xaq la isku leeyahay walaaltinimadii muslimiinta yaa keenaysay innama almuslimuuna ikhwa yaa allow yiri muslimiintu wax kale maahe waa walaalo مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يوري رسولك صلى الله عليه وسلم dadka muuminiinta ah sida ay isu jecel yihiin oo isula tacaatufaan oo isugu naxariistaan waa sida jasadka waaxidka oo kale qofka bani aadamkaa jasadkiisa oo kale ida ishtakaa minhu cudwun haddii xubin qofka bani aadamka ah jirkiisa xanuun soo gaaro tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahari walxuma jirka intiisa oo kaleo dhan wuxuu isugu wacdaa xanuunkaas waa gaarsiinayaa waa macnuhu oo ma seexan karaan xanuunkii iyo xumaddii iyo wixii o dhan baa maaragta wada saameynaya marka annaga xanuunkaas oo dhan wada saameynaya waxaana maaragtay waajib islaami ah iyo mid maaragtay raxim iyo qaraabanimoba ah nasaaran inaan ka qayb qaadano sida aan wax uga fududayn lahayn ducadan inaad loogu dadaalo oo alla alla aada loogu tuugo sida walaalihan alle alla arrinkaa uga fududayn lahaa alla wuxuu ka fadilay zamanada qaarkood qaar buu ka fadilay oo isku fadli muuqda ah zamanadu iyo waqtiyadu bisha ramadaan bilaha kale oo dhan way ka fadli badan tahay leylatulqadarku habeenada kale o dhan waa ka fadli badan yahay maalinka carafo maalmaha kale o dhan waa ka fadli badan yahay maalinka jimcuhu maalmaha usbuuca isagaa ugu sarreeya ugu fadli badan haddana waxaa noo bilowday mar dhow munaasabadan iyo mawsimkan qiimaha badan ee bishan ramadaan ee barakaysan allana uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun alla wuxuu leeyahay waxaa la idinku waajibiyey oo farad lainkaga dhigay inaad soontaan kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii loogu farad yeelay oo loogu waajib yeelay dadkii adinka idinka horreeyey marka macnaha soonka ummaddan un laguma bilaabin ee ummadihii naga horreeyaba soonku waajib buu ku ahaan jiray lacallakum tattaquuna waxaad mudan tihiin haddii aad soontaan inaad alle ka cabsataan oo aad wiqaayo ka samaysaan iyo gaashaan wixii naarta lagu geli lahaa soonku marka wuxuu ka mid yahay asbaabaha taqwada kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay oo taqwada lagu helo sababta oo ah amarkii alle yuu qofku fartoomayaa wixii laga reebana waa uu ka joogayaa waxyaabaha soonku uu kulansaday ee taqwada iyo maaragtay alla kayaabidda ah waxaa ka mid ah in qofkii soomanaa uu ka tegaayo wixii alla uu ka xarimay ee ah wax la cuno iyo wax la cabo iyo isu taggii haweenka iyo ragga iyo wixii lamid ah oo naftu ay iska jeclayd wuxuuna uga tegayaa waxa oo uga joogayaa waxaas alle uu ka xarimay isagoo u dhowaanaya alle rajaynayana ka tegidda uu ka tegay inuu ku helo sawaab iyo abaalmarin alle xaggiisa uga timaada marka taasi waa mid ka mida taqwadii asbaabaheedii sidoo kale qofka soomani wuxuu naftiisa ku tarbiyeynayaa oo uu ku layliyayaa inuu alla muraaqabeeyo oo uu ka tago wax naftiisu ay jeceshahay isagoo awoodu leh waxaas sababtu uga tegayaa marka maxayta de waa qof mu'mina oo rabbigiis rumaysan wuxuu og yahay in alla taalacanaayo sidaasuu marka uga tegayaa wax naftiisu ay jeceshahay waxyaabaha kale ee uu soonku kulansaday ee taqwada ah waxaa ka mid ah in soonku meelaha qofku shaydaanku uga socdo uu ciriiriyo oo wax ciriiriyan ciriiriyan ka dhigo sababtoo ah shaydaanku waxaa naloo sheegay inuu bani aadamka kaga socdo meesha dhiigu ka socdo oo kale dhiigu meel walbuu socdaa marka uu qofku soomo meel kasta oo shaydaanku uu gaari jiray ma gaarayo markaan maadaama la sooman yahay sidaa darteed macsidu ay ka yaraanaysaa qofki qofka alla uu waafajiyo soonkaas waxyaabaha uu kulansada soonku ee taqwada alle ah waxaa ka mid ah in qofka soomani sida khaalibka ah ateecidda uu alle ateecaayo ay badanayso mar kastood alle ateecdana oo daacadaadu ay badatana taqwadaadu waa ay sii badanaysaa taqwada uu kulansaday soonku waxaa ka mid ah in qofka wax haysta ee alla wax u dhiibay haddii uu dhadhamiyo xanuunka gaajada taasi ay ku bixinayso inuu dadkii fuqarada ahaa oo aan waxba haysanin uu wax siiyo oo u qoodiyo taasina waxay ka mid tahay qeybaha taqwaday ka mid tahay iyaduna marka soonku waa maslaxad ay makhluuqaadku u baahan yihiin zaman kasta sidaasaa marka ummadana loogu waajibiyey ummadihii ka horreeyana loogu waajibiyey marka waxaa munaasab ah in kheyrkeen aan la tartanno sidii aan acmaasha u dhammaystiri lahayn oo aan ugu degdegi lahayn waxyaabaha wanaagsan marka soonku ma aha waxyaabaha kakan ee dulalka qaarkood lagu gaar yeelay ma aha waa wax ummadihii oo dhan lagu waajibin jiray markii alle intaa uu noo sheegay kadib wuxuu noo sheegay inuu soonku yahay maalmo kooban uun ayaaman macduudaat waa yar yihiin way macnuhu waana sahlan yihiin sahlanaan kale haddana lala sii xiriiriyo alla wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofkii idinka idinka mid ah ee xanuunsan waqtigii soonka ama musaafir ah waxaa waajib ku ah inuu maalmo kala qadeeyo yani marka uu afuro oo uu la afuro xanuun uu xanuunsan yahay dartii ama safar uu ku jiro dartii hadduu sidaa u afuro maalmo kale unbuu soo qallaynayaa oo waajib ku ah qofku markuu xanuunsan yahay soonku waa uu ku adag yahay marka alla waa ka fududey oo wuxuu qofkii u ruqseeyey inuu maaragtay afuro oo uu soo qadeeyo marka uu caafimaado sidoo kale marka uu qofku safar uu ku jiro mashaqo iyo dhib buu maaragtay kala kulmaa soonkii wax walba uma diyaarsana marka safarkiisu u dhammaado yuu soonkii soo qadaynayaa marka ama bishoo dhan maaragtay qofku hala soomi waayo xanuun ama safar ama maalmo ka mid ah waxa uu lagaaga baahan yahay wixii kaa tegey inaad soo celiso oo aad soo qadayso marka sahlidda alla uu sahlay yay ka mid tahay oo qofkii markii uu safar ahaa ama uu xanuunsaday maalmo ay dhici karto in saacadaheedu ay shan iyo toban saacadood ahaayeen ama ka badan ay ahaayeen inuu soo qadayn karo maalmo maalmihii qabowga ka mid a oo maaragtay saacaduhu ay yaryihiin cagsiguna waa sidoo kale sunnadii rasuulkana sala allahu alay wasalama waxaa ku soo arooray soonka fadligiisa axaadiis caddaynaysa guud ahaan gaar ahaanna bisha ramadaan soonka la soomayo isagu waajibka ah fadliga uu leeyahay caddaynaysa oo rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi kullu camal ibni aadama yudaacaf bani aadamka camalka uu sameeyo waa la laablaabaa oo waa loo badiyaa alxasanatu cashru amhaaliha xasano kasta qofku wuxuu ka helayaa toban laab ilaa sabcimi'ati dacfin ilaa laga gaaro toddoba boqol oo laablaab alla wuxuu yidhi xadiisi qudsi yuu noqday ila sawma soomka ma ogi oo soomku waa ka baxsan yahay waxaa toban jeer la laabaya ilaa toddoba boqol oo laablaab gaaraya macnaha waa ka sarreeyaa fa innahu lii soonka anaa iskale buu yidhi waa isku gaar yeelay alle isagoo acmaashoo dhan isagu uu leeyahay laakiin fadliga uu leeyahay darteed yuu alla u yidhi anaa iskale oo ii gaar yahay wa ana ajzii bihi anaana qofka ku abaal mariya macnaha intii la sheegay wax ka badan buu helayaa waay macnuhu yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajli wixii uu jeclaa oo ma maaragtay wax kastoo la jeclaada ah iyo tacaamkiisii buu ka tegaya yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajlihi shahwadiisii oo maaragtay lagu fasiri karo jimaacii wax lamid ah yuu ka tegayaa iyo cuntadiisii buu ka tegayaa aniga dartay buu uga tegayaa lisaa'imi farxataani qofka soomani laba farax buu leeyahay farxatun cinda fitrihi marka uu afuraayo waa uu farxaa wa farxatun cinda liqaa'i rabbih marka uu alla la kulmaayana waa uu farxaa cibaadadii alla uu waafajiyey uu ku farxaa wala khuluufu fiihi yani isbeddelka afkiisa oo ay dadku dhibsadaan ya atyabu cinda allaahi ya atyabu cinda allaahi yaa alla agtiisa maaragtay ka caraf badan min riixi lmiski udgoonka miskiga barafuunka waa nooc maarata barafuunka ka mid a iyo waxaas udgoonka oo noocyada ugu fiican ee la jecel yahay ka mid ah xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka cibaadaadkao dhan allah iska leh oo qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin waatii aayad kale alla noogu sheegay yani salaada iyo cibaadaadkao dhan iyo qofka noloshiisa iyo geeridiisaba alla inuu maaragtay leeyahay isagu waxa marka looga duway soonkii waa inuu soonku uu yahay sir alle iyo addoonka u dhexaysa oo qof kaloo taanacanaya aanu jirin maxaa yeelay qofkii soomanaa waxaa dhici karta inuu gurigiisa wax ku cuno iyadoo aan qofi arkaynin inuu afuran yahana waxa uun ogaanaya allah unbaa ogaanaya marka hadduu iska dhaafataa oo alla darteed uu soomo oo alla dartii uu u soomo macnaheedu waa maxay camal cadiima buu sameeyey marka waana ajzi bihi waa maxay culimmadu waxay leeyihiin waa bigayri xisaab yani waa xisaab la-aan xadiidkii abu hureyre ee bukhaari muslim ay wariyeen isagana wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam qofkii laba waxyaabood bixiya oo fii sabiillah ku bixiya waxaa looga yeeraa albaabada jannada addoonkii allookaasi waa wax wanaagsan baa la yidhaahdaa qofkii ahlu salaad ah albaabkii salaada looga yeeraa qofkii ahlu jihaad ah albaabkii jihaadka looga yeeraa qofkii ahlu soonana waxaa looga yeeraa albaabka arayaan la yidhaahdo baabu soom lama dhihin marka isaga baabu rayaan baa la yidhi waa meelaan lagu oomaynin marka qofkii ahlu sadaqa ee maaragtay wax la baxa waxaa looga yeeraa baabka sadaqada marka salaadii iyo maaragtay jihaadkii iyo sadaqadii iyaga waa la magacaabay laakiin baabkii soonka ku magacawnaa baabu siyaam lama dhihin iyo waxaa la yidhi baabu rayaan sababtoo ah wuxuu ku dareensiinayaa in yani ay heli doonaan maaragtay rayi wax la yidhaahdo oo ah inaanay oominba sababtoo alle dartii i maaragtay u oomeen adduunyadii markaasaa alle wuxuu ku abaalmariyey inay jannadii ka garaan baab magaciisu ku dareensiinayo in maaragtay oon la-aan ay ahaanayaan waa fadliga alle marka taas xadiis kale bukhaari muslim ay wariyeen oo sahl bin sacd laga wariyey rasulku sal slm wuxuu leeyahay jannada waxaa ku jira baab la yidhaahdo arayaan dadka sooman un baana maalinka qiyaamaha ka gala laa yadkhulu minhu axadu gayruhum qof iyaga ka baxsani kama galo albaabkaas yuqaalu waxaa la yidhahdaa ayna asaa'imuuna aawo dadka soomi jiray oo macnaha dadka kale ka soonka badnaa fa yaquumuuna way istaagaan laa yadkhulu minhu axadun gayruhum qof aan iyaga ahaynna albaabkaa kama galo fa idaa dakhaluu ugliqa albaabka hadday galaan waa la xiraa falam yadkhul minhu axad qof kale kama galo wuxuu yihi rasuulku sala اlه alay slm xadiidki bukhaari muslim ay wariyeen man saama ramadaana iimaana waxtisaaban man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi qofkii ramadaanka sooma rumaynuu alla rumaynaayo darteed iyo isagoo ajir raadsanaya oo aan alle keyrkiis ajir ka raadinaynin waa loo dhaafaa yuu leeyahy rasuulku sal slm wixii hormaray oo dembigiisii ka mid ah marka soonku waa uun in qofku uu maaragtay ka joogo waxyaabihii mufatiraadka ahaa ee afurka keenayey cuntadii iyo cabidii iyo waxaas kaloo dhan ee mufatiraadka lagu magacaabo isagoo alle u dhowaanaya ka joogidda uu ka joogayo iyo haysashada uu haysanayo yaa soon la yidhaahdo waktiga uu ka bilowdana waa maxay waa marka fajarka saadiq ahi u dhasho ilaa qoraxda ay ka dhacdo camalka noocaas oo kale ee qofkuu samaynayo oo naftiisa uu xabisayo oo mufatiraadkaas ka celinayo isagoo alle u dhowaanayo waktigiina maaragtay wakti go-an uu yahay kaasaa soon la yidhaahdaa in marka cuntadii cabidii iyo waxyaabihii afurka keenayey laga soomo oo laga joogo bisha ramadaana la gaara laakiin in xaaraantii laga soomo oo laga joogo waa cumriga insaanka oo dhan inta aada nooshahay waxaa waajib kugu ah inaad xaaraantii ka joogto oo qofka muslimka ahi maalmaha bisha ramadaan xalaashii iyo xaaraantiba waa uu ka soomayaa laakiin inta uu nool yaho o dhan xaaraanti waa ka soomayaa oo xubnihii alla uu ku galladaystay ee indhihii uu wax ku arkaaye ah carabkii uu ku hadlaaye waxna ku cunaaye ah dhegihii uu wax ku maqlaaye ah gacantii uu wax ku qabsanaaye ah lugtii uu ku soconaaye ah farjigii uu maaragtay owlaadda xalaasha ku raadsanayey ah wuxuu u isticmaalayaa wixii alla uu xalaaleeyey waa marka soonka laga baxsan yahay moogta wuxuuna ka joogayaa inuu waxa uu isticmaalo xibnahaas alla uu ku galladaystay wax xaaraan ka ah inuu u isticmaalo yuu ka joogayaa marka in xubnahaadi adigu aad ka ilaaliso xalaashii walow maaragtay sanadka intiisi kaleba ha noqotee oo koo iyo tobankaas bilooda kale aan ramadaanka ahaynba ha noqotee iyada lafteeda soonkii bay qayb ka tahayoo xagga luqad ahaan haddii la yidhaahdo soonku waa de waa ka joogid iyo haysasho marka ishii waxaa naloo jideeyay annagu inaan ku fiirino wixii xalaasha ahaa waxaana laga reebay inaan ku fiirino wixii xaaraanta ahaa ka joogidda marka aan ka joogayno in xaaraanta aan ku fiirino waa soon ishi ay soonta bay noqonaysaa xukumkaasina waa xukum joogto ahoo dee sanadkoo dhan la isaga baahan yahay carabkuna waa sidoo kale in wax alla uu ogol yahay maaragta loo isticmaalo oo lagu hadlo yaa maaragta annaga mashruuc noo ah in xaaraantii loo isticmaalana waana laga xarimay ka joogidda laga joogayo marka xaaraantii in loo isticmaalo soon carabka u soomay bay noqonaysaa xukunkaasina waa xukun joogto ah sanadka oo dhan ee ramadaanka ku gaar maaha dhegtuna waa sidoo kale waxaa naloo ogolaaday inaan wixii ay bannaaneyd in la dhegaysto aan ku dhegaysanno waxaana laga reebay inaan u isticmaalno inaan ku dhegaysanno waxaan bannaanayn ka joogiddaa laga joogayaa markaa waa soon ay dhegti soontay xukunkaasina waa xukun joogto ah sanadka oo dhan gacantuna waa sidoo kale wixii bannaan un baana loo ogolyaha inaan u isticmaalno wixii xaaraanana waana loo diiday ka joogidda aan ka joogaynaa waa soon ay gacantii soontay xukunkaasina waa xukun daa'im ah in xaaraanta ay ka joogto sanadka oo dhan waa xukun jira maaha ramadaan keliya ku gaar maaha lugtina waa sidoo kale in xaaraan maaragtay loogu socdo ma bannaana ka joogidda ay ka joogaysaah oo rijlidii ay ka joogaysaah waa soon ay soontay xukunkaasina waa xukun joogto ah farjiguna waa sidoo kale waxaa naloo ogolaaday inaan xalaasha u isticmaalno waxaana naloo diiday oo nalaga xarimay inaan u isticmaalno xaaraantii ka joogidda laga joogaya xaaraanta oo farjigii laga ilaalinayo xaaraantii waa siyaam uu maarata farjigii soomay luqo ahaan xukunkaasina waa mid joogto ah intaba maaragta la nool yahay rasuulku sal ll ly slam mucaadi bnu jabal markii uu faray inuu carabkiisa ilaaliyo mucaadna uu ku yiri rasuulka allow oo waxaan ku hadlayno miyaanu loo qabanayaa wa innaa la mu'aakhaduuna bimaa natakallamu bihi wuxuu yiri rasuulku sal slm sakiladka umuka yaa mucaad hooyadaha ku weysee wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo dadka ma waxaa naarta weji weji ugu tuura ama sansan ugu tuura waxaan ahayn wax ay ku hadlaayeen oo carabadoodu ay kasbadeen waxaan ahayn miyaa naarta dadka geliyaba taasaaba ugu badan boo naarta lagu galaa xadiidka tirmidi iyo keyrkiis baa wariyey tirmidina wuxuu yidhi waa xadiid xasan oo saxiixa wuxuu kaloo yidhi rasuulka sal ly slam qofka iyo damaano qaada carabkiisa iyo farjigiisa aniguna waxaan u damaano qaadaa jannadii xadiidkii bukhaari uu wariyey xadiid kalena wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alle iyo maalinkii dambeeyey rumaysan ama khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso bukhaariyo muslim baa wariyey sidoo kale waxay wariyeen bukhaariyo muslim xadiidkii abi muusa alashcari inuu yidhi waxaan iri buu yidhi rasuulka allow ayu lislaami afdal islaamku ma ogtahay waa faracyo badan yahay ma ogtahay waa laama badan yahay waa qaybo badan yahay islaamka marka kee ugu fadli badan baan iri buu yidhi markaasuu wuxuu ku jawaabay rasuulku sala lla ly slam man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofkii muslimiintu ay ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa ibnu xajar markuu xadiidkaa fasirayo wuxuu leeyahay xadiidku waa caam oo macnihiisu waa macno guud marka la fiiriyo carabka gacantu laakiin waa ka duwanta maxaa yeelay carabku waa ka saamayn badan yahay gacanti waxaa dhici karta in carabku uu wax ka sheego dad kun sano kun sano ka hor dhintay inuu wax ka sheegaa dhici karta dadka hadda joogana waxbuu ka sheegi karaa haddaan alla qofka waafajinin wax gadaal ka imaan doonana waxbuu ka sheegi karaa gacantu laakiin sidaas maaha marka qaarkood waxaa dhici karta inay kaqayb kala qayb qaadato carabkii qoraalka iyo wax noocaas oo kale ah oo raadka gacanta laftiisu ma yara laakiinse carabkaa ka dhib badan waxaa kale uu rasuulku yidhi sal ly slam qofka mufliska ah ee xoolo la-aantu ay ku dhacday ee eber ka noqday ee ummaddayda ka mid ah waa qofka maalinka qiyaamaha yimaada isagoo salaad fara badan wata oo aad salaad ugu soo dadaali jiray soon fara badan wata zako fara badan wata wayaatii qad shatama haada wa qadafa haada wa akala maala haada wuxuu imaanayaa isagoo qofkan caayay qof kalena qadfiyaba oo zina iyo wax noocaasoo kalea ku sheegay qof kalena xoolihiis cunay ama dhac ha ku cuno ama maaragtay xatooye ha ku cune wasafaka dama haada isagoo qof kale dhiiggiisi daadiyey yuu imaanaya wadaraba haada kana wuu garaacay fayucطaa hada min xasanaatihi wa hada min xasanaatihi kan waxaa la siiyaa xasanaadki uu lahaa baa wax laga siiyaa ile waa maaragtay laga abaalgudaayaa ma ogta qofkii uu dulmiyey ama xoolihiisa cunay ama dhiiggiisa daadiyey xasanaadkiisa wax laga siinaya kan kan kalena waa sidoo kale fain faniyat xasanaatuhu marka haddii xasanaadkiisu ay dhammaadaan qabla an yuqdaa maa calayhi intii aan la gudin wixii lagu lahaa oo xaq ahaa ukhida min khataayaahum dembiyadii iyagu ay lahaayeen oo saarnaa oy cuqaabta ku mudanayeen yaa laga soo qaadaa fa turixat calayhi isagiibaa dusha laga saaraa oo dembigoodii buu qaadaa oo uu naar ku mutaa suma turixa fi naar markaas kadibna naartii baa lagu tuuraa marka salaadii iyo soonkii iyo zakadii badnayd ninkaa wax kuma wax kuma dheefin nasiib daro sababtoo dembi ka badan yuu la yimid marka waa in soonkii la ilaashado iyo salaaddii aan dukanayna iyo zakadaan la baxayna iyo acmaasheena saalixada ah waxaa lagu ilaaliyaa inaad macaasida iska ilaaliso sanadka oo dhan oo aadan fududaysanin oo aadan dhihin waan soomi doonaa markaan soomana dembigeyga la dhaafi doonaa dad baa intay macaasida iska dhex dabaashaan yaa markaad la hadasho waxay ku leeyihiin de waan xajin doonaa xaj baan maaragtay u socdaabuu ku leeyahay saxaabada dadka noocaasoo kalea u hadla ee fududaysta macaasida iyagoo tala saaranaya acmaal kale oo saalixaa ama towxiidkii iyo wax lamid a waxay dhihi jireen yani hadal mahmaahyo kale ah cashi walaa takhtara xoolaha marka meel bahgooyaa lala maraayo oo aad og tahay in maaragtay caws iyo wax lamida aanay helaynin waad ku dadaalaysaa oo waxbaad maaragtay siinaysaa xoolihii marka waxay leeyihin cashi dee wixii ay cuni lahaayeen usii hormari walaa takhtara hana kadsoomin marka camalka saalixa ku dadaal baa la leeyahay oo ha kadsoomin ha ku kadsoomin ama tawxiidkii ama ramadaankii ama xajkii iyo wax noocaas oo kale ah maha qofku marka inuu kadsoomo maaha wuxuu yihi rasuulku sala alla ly slam xufat iljannatu bilmakaarihi wa xufat innaaru bishahwaati jannadii waxaa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay dhibsato oo maaragtay qoraxdu intaanay soo bixin laba saac ka hor inuu soo kaca dhici karta qofki salaaddii fajirka usoo kaco ama saacadii bar iyo hadba sida ay noqoto isagoo hurdo macaan ku jira waa makaariha markaas waxaa dhici karta iyadoo qabo uu jiro inuu haddana weysaysto waa waxyaabihii jannada lagu gelaya sidoo kale wixii naftu jeclayd inaad nafta ka celiso sida soonkan oo kale jannadii waxaad ku gaaraysaa marka waxaas naftu ay dhibsanayso oo aad maaragtay la timaado oo aadan maaragtay ka joogin oo aadan ka caajisin oo aadan ka cabsanin wa xufat innaaru bishahwaati naartina waxaa lagu wareejiyey waxyaabaa naftu jecesha marka wuxuu naftu jeceshahay haddii aad iska ogolaato oo iska daaqdo intay adduunka joogto ooda waxba ka celinin macnaheedu waa maxay waxaad ka shaqaynaysaa uun wixii aad naar ku gelin lahayd xadiidka muslim baa wariyey bukhaarina waa weriye abu hureyru ka wariyey lafdigiisuna wuxuu ahaa xujibat innaaru bishahwaati wa xujibat iljannatu bilmakaari macnu waa isku mid jannadiina waxaa ku wareegsan waxyaabihii naftu dhibsanaysay oo lagu xijaabay oo xijaab oo kale u ah naartiina waxaa xijaab oo kale u ah shahwaadkii wixii naftu ay jeclayd marka alla wuxuu addoonka ku waajibiyey inuu carabkiisa ilaaliyo oo xubintiisa taranka ilaaliyo oo maqalkiisa ilaaliyo oo araggiisa ilaaliyo oo gacantiisa ilaaliyo oo labadiisa lugood ilaaliyo dhammaan inuu ka ilaaliyo xaaraanti marka xagga luqa ahaan soon baa la yidhahdaa ilaalinta la ilaalinaya iyo ka joogidda laga joogayo waxaas xaaraanta ah soonka marka noocaas oo kale ah oo xagga lugawiga ah yani wakti gaara ma leh isagu ee waa in la daa'imaa inta laga dhimanayo iyadoo qofku uu niyeysan yahay inuu alle ateecaayo si raalli ahaanshada alle loo helo oo caradi alle iyo cuquubadiisina looga badbaado salaaddii habeenka la dukanayey ramadaanka waa sunno uu rasuulku sal lla ly slam uu jideeyey oo habeenada qaarkood yuu saxaabadii dujiyey oo ay salaaddii la dhammaysteen laakiin kadib waa uu ka joogsaday oo isagoo ka cabsanaya kadib waa uu ka joogsadayoo sidaa waa uu maaragtay sii wadi waayey cabsasho uu ka cabsanayo in lagu farad yeelo ummaddan rasuulkiina sal lla ly slama waa uu dhintay iyadoo salaatu maarata salaaddii oo habeenka ramadaanka la dukanayay aan la farad yeelin maxaa marka soo haray waxaa soo haray sunnanimadii oo ku sugnaatay dukashadii uu rasuulku sal ly slam ama dujintii uu rasuulku sal ly slama dujiyey saxaabadiisa habeenada qaarkood markii khilaafatu cumar la soo gaaray oo lagu dhex jiray yaa cumar dadkii isugu keenay hal imaam salaadii taraawiixda iyagoo kala dudukanaya intuu arkay oo bukhaariyo muslim baa waxay wariyeen oo caaisha ka wariyeen in rasuulka alle sal lla ly slama uu habeen masjidka ku dukaday markaasaa dad ku daba dukadeen oo kusoo xirteen haddana habeenkii ku xigay sidoo kale dad kalaa ku soo xirtay dadkii waa bateen habeenkii saddexaad bay soo kulmeen ama afaraad markaasuu u soo bixi waayey rasuulku sal ly slam markii uu waa bariistay waxay yidhaahdeen markii uu waa bariistay rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi waan arkay waxa aad samayseen yani inaad isu timaadeen buu ka wadaa walam yamnacnii min alkhuruuji ilaykum ilaa annii khashiitu an tufrada calaykum igamana celin inaan idin soo baxo oo aan salaaddii idin dujiyo sunnada ahayd cishaha kadib ramadaanka ilaa cabsi aan ka cabsanayo ila idinku waajib yeelo un baan la soo bixi waaye buu leeyahay ramadaan bay ahayd marka bukhaari muslim waxay wariyeen oo abu hureyre ka wariyeen inuu yidhi rasuulku sal ll ly slam dadka wuu ku tirtirsiin jiray inay bisha ramadaan salaatuleilka dukadaan isagoon ku farad yeelin oo aan waajib kaga dhigin wuxuu dhihi jiray rasuulku sal ly slam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi qofkii bishaa ramadaan habeenkii dukada una dukada iimaan iyo ixtisaab isagoo rumaysan in alla uu u jideeyey ajirna alla ka raadsanaya dembigiisii tegey waa la dhaafaa rasuulku sal slam waa uu dhintay isagoo arrinku uu sidaa yahay kadib arrinku sidaasuu ku socday waktigii abubakar iyo qeyb ka mid ah khilaafadii cumar saasay ku socotay kadib uu marka isu keeni doonaa ummaddii cumar habeenada waxaa ugu fadli badan marka leylatul qadarka waxayna ku jirtaa tobanka dambe ee ramadaanka waana habeenkii qur-aanka la soo dejiyey oo qur-aanka soo dejintiisu uu bilowday ina anzalnaahu fi leylati alqadri saasay ku fasireen culummadu alla wuxuu yidhi leylatu lqadri khayru min alfi shahrin leylatu qadarku waa uu ka khayr badan yahay kun sannadood camalka la sameeyo oo kale camalka macnaha habeenkaa la sameeyo wuu ka sii wanaagsan yahaba kun bilood camalka la sameeyo bukhaari muslim waxay wariyeen xadiidka abi hureyra uu rasuulka sal slm uu ka warinayo man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofkii ramadaanka sooma iimaan iyo ixtisaab u sooma dembigiisii hore waa loo dhaafaa waman qaama leylata alqadri qofkii leylatulqadarka istaaga oo cibaadada alle ku mashquula iimaanan waxtisaaban iyadana iyadoo iimaan ka tahay iyo inuu alla ajir ka raadsanayo gufira lahu maa taqadama min dembih waa loo dhaafaa wixii tegey ee dembigiisii ahaa wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal ly slam taxaraw leylata alqadri fi lcashri alawaakhir min ramadaan leylatulqadarka ka raadiya buu yidhi oo ku dadaala tobankaa dambe ee ramadaan ka mid ah bukhaari muslim baa wariyey weliba wuxuu ku dari jiray rasuulku sal slam tobankaa dambe waa uu ictikaafi jiray rasuulku sal slam isagoo leylatulqadarka weliba raadinaya oo ku dadaalaya xadiidka muslim uu wariyey wuxuu ahaa waa ibni cumar laga wariyey in rasuulku sal slm uu yidhi man kaana multamisahaa qofkii leylatulqadarka raadinayay falyaltamishaa fi lcashri awaakhir ha ka raadiyo tobanka dambe caaishana waxay tiri rasuulka ale sal slam wuxuu ahaa haddii tobanka dambe ay soo galaan mid maarata guntiga dhuujista oo habeenkiisa nooleeya ahalkiisana hurdada ka kiciya si ay salaadii u dukadaan oo khayrkaa ay uga qayb qaataan oo aan u dhaafin bukhaari muslim baa wariyey ragcooyin hadda gaarana rasuulka sal l slam dadka kuma farad yeelino ma aanu dhihin yani intaa keliya dukada ma aanu dhihin oo arrinku waa waasic waxaana ku tusinaya xadiiskii rasuulka sal l slm uu yidhi salaatu leyli mathna mathna salaada aan faradka ahayn ee sunnada ah ee qofku uu alle ugu dhowaanayo ee habeenkii la dukado laba labaa loo dukadaa laba ragcaad dukanaysaa waa marka salaamo naqsanaysaa waa ka baxaysaa macnaha haddana laba kale saasaa ku wadaysaa fa idaa khashiya axadukum subxa haddii qofkin uu ka boqo in waagu ku baryo sallaa rakcatan waaxidatan hal ragcuu dukadaa tuutiru lahu maa qad sallaa oo watar uga dhigta wixii uu dukado salaadaha bukhaari muslim baa wariyey oo ibni cumar ka wariyey laakiin wuxuu samayn jiray maxay ahayd rasulka sal slam ma kaana rasuulu llahi sal slam yaziidu fii ramadaana walaa fii gayrihi calaa ixdaa casharata rakcatan saasay leedahay caaisho allah ka raali noqde rasuulka alla sal slam bisha ramadaan iyo maarata habeenada kaleo maarata sanadka oo dhan kama ziyaadin jirin oo kama badin jirin salaatuleylka kow iyo toban ragcadood bukhaari muslim baa wariyey laakiin mar kale ibn cabaas wuxuu weriyey maruu la dukaday rasuulka sal sl salaatuleylka in rasuulku sal slam uu saddex iyo toban ragcadood dukaday laba ragcoo kastaba waa asalaamu calaykum yeysanayo asalaamu calaykum waraxmatullah asalamu calaykum waraxmatullah u dhahay wa awtara biwaaxidatin hal ragco ou dukadana watr buu ka dhigay buu leeyahay marka saddex iyo toban buu sheegay marka maana waa laba iyo toban mid lagu daray saddex iyo toban saasay ku noqotay bukhaari muslim baa wariyey marka in koo iyo toban ay tiri caaisha kama ziyaadin jirin ibnu cabaasna uu saddex iyo toban sheegay ficilka noocaasoo kalea kutusin maayo inaan mathalan wax lagu dari karin wuxuu kutusinayaa in macnaha uu ka oyleysan yahay oo uu ka haboon yahay afcaasha kale la samaynayo oo badinta ah laakiin haddee rasuulka sal slam muxuu samayn jiray yani salaad dheer buu dukan jiray oo qur-aan badan buu ku akrin jiray marka tiradii iyo tilmaantii waa isla socdaan oo akhriskii oo la dheereeyo rukuucdii waa la dheeraynaya sujuuddii waa la dheeraynaya de markaa maarata koo iyo tobanku yani waa sidii wanaagsanayd laakiin hadduu ku daba dukado qof maarata ragcooyin ka badan koo iyo tobanki ama saddex iyo tobankii maaratay dukanaya hadduu ku daba dukado maaha inuu yidhaahdo maya anigu koo iyo tobanka ka badin maayo ama saddex iyo tobanka ka badin maayo inuu yidhaha maaha waa inuu sugaa ou la dukadaa imaamkii ilaa imaamku salaadiisii ka dhamaynayo si guudu marka rasulku sal sl wuxuu yidhi man qaama maca alimaami xataa yansarifa qofkii imaamka la dukado ilaa imaamku salaaddii uu ka dhameeyo salaatuleylkii moogta oo ramadaanka la dukanayay kutiba lahu qiyaamu leyla waxaa loo qoraa habeenkii oo dhan isagoo taagnaa yay ula mid noqotaa waa fadli aad u qiimo badan abu daawud iyo tirmidi iyo nasaai ibnu maaja wariyey marka waa inaan soonkeenna ka ilaalinaa wax allo wixii nuqsaan u keenaya ama dhaawacaya waa inaan maaragtay a'imadii muslimiinta ee dadka salaad dujinayay habeenkaas ramadaanka aan la dukanno oon masaajidda kula dukanno oo masaajidii in maaragtay lagula yimaado salaadda sunnada yaa ka fadli badan in guryihii maaragtay lagula yimaado sababtoo ah waa cibaado macnaha jamaaco loo jideeyey jamaacadiina haddee maaragtay masaajidad ka helaysaa waxaa kaloo muhima inaanu qofkii salaaddii ka bixin imaamkii oo aan macnaha dhammaynin salaadii salaaddiisa u dukanayo si macnaha uu u helo ajarkii maaragtay qiyaamuleylkii kaamilka ahaa waxaa kaloo loo baahan yahay bishan ramadaan in qofku uu ku dadaalo wax la bixidda iyo inuu ixsaan sameeyo isagoo ku dayaanaya rasuulka sal slam xadiiska bukhaari muslim ay wariyeen wuxuu ahaa ibnu cabaas laga wariyey inuu yidhi ibnu cabaas kaana nabiyu sal ly slam ajwad annaasi rasuulka sal slam wuxuu ahaa midka dadka ugu deeqsisan deeqsinimadiisaas mid ugu darana waxay dhici jirta buu leeyahay bisha ramadaan marka uu jibriil la kulmaayo wa kaana yalqaahu fi kuli leylati min ramadaan wuxuuna la kulmi jiray habeen kastoo bisha ramadaan ka mid a jibriil la kulmi jiray fa yudaarisuhu lqur'aan qur-aankay isla akhrin jireen fala rasuulu llahi sala alla alay slam ajwadu bilkhayri min arriixi almursala rasuulka alla sal slam wuxuu ahaa mid maaragtay khayrka kaga deeqsinimo badan dabayshii ordaysi dabayshaa lasoo diray ee ordaysa waxaa maaragtay ka badnaa deeqsinimadii rasulka sal sl si aan caadi yahayn yuu wax ula bixi jiray ramadaanka waxaa kaloo muhima inaan ku dadaalno qur-aanka akhriskiisa iyadoo aan macaanidii qur-aankana tadabburayno waxaa kaloo loo baahan yahay qofku inuu ku dadaalo waxyaabihii sabab u noqonaya in dembigiisa la dhaafo oo uu ka fogaado waxyaabihii keenaya inaan dembigiisa la dhaafin xadiidkii tirmidii uu weriye oo waa xasan uu yidhi oo abu hureyre laga weriyey rasuulku wuxuu yidhi sal slam waragima anfu rajulin dakhala caleyhi ramadaanu huma insalakha qabla an yukfara lahu yani afka ciidda hala galo waa macnaheedu macnaha sankiisii baa macnaha ciidoobay oo sansan buu u dhacay waa habaar oo kale qofkii ramadaan u soo galo oo ramadaankii uu ku dhammaaday iyadoo aan dembigiisa la dhaafin yani lama aanu imaanin waayo macnuhu wixii dembigiisa lagu dhaafi lahaa sheekh albaani wuxuu leeyahay xadiidku waa xadiid saxiixa oo shawaahid fara badan leh oo jamaaca saxaabadii ka mida laga wariyey waxaa kaloo loo baahanya qofku inuu ka digtoonaado inuu habeenkiisii ku mashquulo wax lahu iyo lacib ah ciyaar ciyaar iyo wax wakti lagu dhammeeyo dhalinyaradu weliba kuma sii jirto waxay aad ugu dadaalaan waxaan geymka la yidhaahdo iyo ciyaarta inay waktiga dhameeyaan unbay rabaan dad kaloo waaweynba waxaad arkaysaa dad kaloo waaweyn oo da-ah waxaad arkaysaa markay maaragtay casheeyaan u fariisanaya telefishinka inay fiirsadaan oo musalsalaad baa ka soo gala oo sharikado iyo maaragtay dad waxaasoo kale ka shaqeeyaa jiro sanadka dhanbidha diyaarinaya waxay adiga kugu mashquulin lahaayeen oo aad taacada alle uga mashquulin lahayd waa nasiib darro marka marka shaydaankii yaad macnaha u kaalmaysa waa macnuhu shaydaankii la xiray yaad adigu u kaalmaysa markaa naftaada maaragtay aad u furto oo aad tiraa haye waxaas meesha ka soo baxaya yaan fiirsanaya waktigii ku dhammaynaya waxaa kaloo muhiim ah in si gaara loogu dadaalo tobanka dambe ee maaragtay ramadaanka in habeenkii cibaadada la badiyo oo la nooleeyo habeenadaas tobanka ah sababtoo ah leylatulqadarku kama baxsana tobankaas marka haddii uu tobankaba ku wada dadaalo macnaha leylatulqadarku waa uu helo qofkaas wayna guurguurtaa oo waqti waqtiyadii rasulka sal sl kamida waxay dhacday ko iyo labaatanka habeenkii ko iyo labaatanaadka yaa leylatulqadri ahaa sida bukhaari muslim ku yaallay xadiidka abu saciid alkhudri sida uu qofka muslimkaah ugu dadaalayo bisha ramadaan inuu soomo yaa loo baahanya inuu si ka xoog badan ugu dadaalo salaadihii shanta ahaa inuu wakhtigoodii ku dukado sababtoo waa tiirkii islaamka waana xiriirkii alle ee addoonka u dhexeeyey maalin walbana iyo habeen walba shan jeeray soo noqnoqotaa salaadaas faradka ah marka in la fududaysto maaha cumrigii o dhan iyadu waa waajib sidii ramadaanka waajib u tahay cumrigo dhan u waajib u taha laakiin waxaad arkaysaa ramadaanka laftiisa dad dayacaaya salaadii oo aan jamaacadii ku dadaalaynin ama salaadaha qaarkood ay ka tegayaan intay habeenka soo jeedaan waxa maalaayaaniga ee waktiga dhammaynaya kusoo jeedaan yaa dhici karta xataa fajarka inay ka tagaan nasiib dar wuxuuna ku leeyahay waan soomayaa oo allaan u dhowaanayo ku leeyahy markaasuu salaaddii oo soonkii ka weyn yuu dayacayaa haddii marka ramadaanku u dhammaado oo qofku haddii cibaadadii uu ku dadaalay oo uu maaragtay yacni aad u heshanayay waxaa aad u muhima inuu ku dadaalo in cibaadadii uu sii wado sanadka oo dhan oo alla uu ugu dhowaado acmaasha saalixad ahay sababto allihii ramadaanka la caabudaayey waa allihii la caabudaayey bisha maaragtay ka dambaysa ramadaanka oo shawaalka la yidhaahdo waana allihii wakti kasta zaman kasta macbuudkii aad caabudi lahayd waay marka sidaad ramadaanka u dadaalaysay waa inaad dadaalka usii wadaa allahna waafajiyo bisha ramadaan inaan si fiican u soonno oo alla raalli ka yahay salaatuleylkiisina aan ku dadaalno si alla uu raalli ka yahay oo maaragtay alla noo dhoweynaysa quluubteennana alla uu hagaajiyo iyo waxaan ku hadlayno iyo acmaasheennaba wsala allah wslam calaa nabiyina maxamed wcala alih wasaxbihi wasalam alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wabillahi towfiiq